halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjada gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystayaal maantoo arbaco ah waa kowda bisha mey sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kunaasoo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan ku soo qaadanayno ay ka mid yihiin boqolaal qoys oo xoolo dhaqato ah oo isugu hayaamay goobo roob aan badnayni uu ka da'ay oo ka tirsan gobolka sool sidoo kale dad cusub oo iyaguna muhaajiriin qaxooti ah ayaa gaadhaya waddanka yeman waxaan kaloo idiin haynaa waraysi aan idinka hayno deegaanka mudiye oo ka tirsan degmada baargaal ee gobolka bari oo dadka deegaankaas ku nool ay ku tiirsan yihiin tacabka maydiga iyo xoolaha oo abaaro laba sano ka jiray ay saameyn ku yeesheen waxbarashadii deegaankaas sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan xaaladda bini'aadannimo ee ka jirta gobolka ismaamulka soomaalida ethoobiya barnaamijkeennii tacab iyo wararkii qiimaha xoolaha ayaad sidoo kale maqli doontaan anigoo maxamed xasan ayaana barnaamijka idiin soo saaray aanse ku horrayna warkeennii uqaybsanaha arrimaha warbaahinta iyo isgaarsiinta madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida etoobiya maxamed dool ayaa sheegay in colaadihii dhinaca qowmiyadaha ee u dhexeeyey oromada canfarta iyo soomaalida ee afartii sano ee lasoo dhaafay ka jiray deegaankaas ay keeneen in dad ka badan lix boqol oo kun oo qof ay u soo barakacaan gudaha gobolka iyadoo ay taasna wakhtigan usii dheer tahay dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada isaga oo raadyaha ergo la hadlaya ayuu sheegay midna waa mid la xidhiidha xaaladahan guud ee isbedelka cimilada iyo climate change la xidhiidha roobabka waktigoodii aan imanin roobabka waktigay yimaadaan haddana yaraada bulshadiiyo maaragtay nabaad guur uu deegaanku ka dhaco wixii o dhan baa markay isbiirsadaan culays badan saaraya bulshada intaa waxaa dheer colaad badan oo ilaa saddex sano afar sano ka socota baa jirta deegaanka iyo maaragtay deegaanada kale ee xuduudda ula leeyahay sida oromia iyo afar regions taasina waxay keentay in dad badan oo aada u tira badan ay soo barakacaan ay xagga deegaanka usoo barakacaan lix boqol iyo konton kun ilaa sideed boqol oo kun inta udhexaysa shacabkaasna waa shacab gurmad degdega iyo xaalad biniaadamnimo oo joogtaa ku jira weeye oo iyaguna u baahan daryeel waraysiga iyo qaybsanaha oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee u n h c r ayaa sheegtay in dagaalka ka socda magaalada caasimadda u ah waddanka libiya ee tripoli inay ku barakaceen afartan iyo laba kun oo qof dadkan ayaa ka cararaya duqaymaha aan loo meeldayin goobaha dadku ay u barakacayaan ayaan lahayn hoy biyo iyo cunto toona u n h r ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalada ka socda magaaladaas ay sidoo kale dhibaato ku hayaan dadka muhaajiriinta ah oo magaaladani ay u tahay marinka ay uga sii gudbaan waddamada yurub iyadoo kumanaan qof oo waddamo afrikada kale ka yimid ay dagaaladu ku qabsadeen magaalada triboli hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in xaaladda cudurka ebola ee ka taagan waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ay ka sii darayso doctor tedros adonom oo ah u qaybsanaha afrika ee w h o oo socdaal ku tegey gobollada cudurkani uu ka dilaacay ee waddankaas ayaa sheegay in dhibaato ammaan darro aysan howlwadeennada caafimaadku u gaadhi karin goobaha cudurkani ka dilaacay qaarkood bishii abriil ee ilan dhaaftay ayaa waddankaas lagu dilay dhakhtar u shaqaynayey w h o oo ka mid ahaa howlwadeennada caafimaadka ee la tacaalaya cudurkan w h o ayaana ugu baaqday hogaamiyeyaasha dhinacyada diinta bulshada iyo kuwa siyaasadda inay wax ka qabtaan arrimaha ammaanka si xaaladda cudurkan loo xakameeyo warkii aad ka dhegaysanayseen raadiyaha ergana maanta waa naga intaas warkaas iyo barnaamijyadeenna kale ee idaacaddaba waxaad ka dhegaysan kartaan fadhigeenna internetka ee radio ergo dot o r g waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo haddaan gudagallo barnaamijkeennii maanta aan ku bilowno dhinacaas iyo gobolka sool roobab ka da-ay deegaano ka mid a gobolkaas ayaa waxa ay keeneen in xoolo dhaqato ka soo kala hayaamay gobollada bari nugaal sanaag iyo sool ay isugu yimaadaan deegaanadaas oo aan ahayn goobo aad u ballaadhan waxaana ka dhashay buuq aad u fara badan haddaba xaaladda deegaanadaas iyo dadka u soo hayaamay waxaa warbixintan inooga soo diray magaalada laascaanood waryaheenna faarax dubad kumanaan qoys oo xoolo dhaqataa ayaa u hayaamay deegaano ay ka mid yihiin carooley godaalo awrbogeys ee gobolka sool oo roobabkii gugu ay ka da-een halkaasi waxaana ka jira cidhiidhi aada u tiro badan xoolodhaqatada deegaanadaasi soo degaya ayaa kasoo naqraacaya deegaano ay ka mid yihiin waqooyiga gobolka sool gobolka nugaal gobolka bari iyo qeybo ka mid ah koonfurta gobolka sanaag ibraahim maxamed cabdi waa abile afar caruura waxaana uu kasoo naqraacay deegaanka jidbaale ee gobolka sool wuxuuna soo degay deegaanka qowlo oo boqol iyo afartan kilomitir u jirta halkii uu kasoo hayaamay ee jidbaale waxaana uu halkaasi degan yahay muddo lix maalina isagoo watay boqol iyo toban neef oo adhiya oo uu lahaa oo uu kusoo raray baabuur dayn kusoo qaaday waxaan kusoo guuray gaari gaarigaas lacagtiisu ahayd mid amaah ama deyn ahaan la igu soo qaaday waxaan imi qowlo waxay isku jireen labadaa meelood boqol iyo konton kilomitir halkaa waxaan ugu nimi xoogaa yaroo rays iyo wax yaroo aqiiran tiro badnayn halka aad u fara badan baa isaga soo galay dhinacyada oo meesha aad baa laysugu jiro waxa weeye waxaa naqan ugu tagnay ummadda timid waxaa tiro badnayd ummadda timid xagaana waxaan uga soo gulnay xaaluf aada u ba-an oo ilaa iyo sanadkii hore ay xaalufkaas roobkeedu xumaa oo mar walba ay xaaluf ahayd tan laftigeedu hadda waxa aada usii tagan maaha oo ummaddaa ka tiro badan xayrka abaartu halkaasay maraysaa xooluna aad bay u jilicsan yihiin toban saacadoodoo rafa naga marayay toban saacadood buu rafna gala wareegay ibraahim maxamed waxa uu intaasi ku daray in gaajada daran ee xaalufku sababay ee xoolihiisa ku haysatay deegaankii uu kasoo hayaamay ee jidbaale ay sababtay in xooluhu caatoobaan naftuna siin weyday inuu kusii eegto halkaasi abaar aada u baan baa ka jirta dhulka in dhawaalo roob ma helin xoolu waxay goostaan kama helayaan biyahaas unbay iskaga noolyihiin iyo ceelasha biyaha oo jidbaale iyo ceelasha ka hortoo caduurada laakiin wax ay goostaan maanta kuma haystaanay dhinacyo badan bari galbeed nugaal koonfur afarta jaho walba way ka imanayaan waa laguga soo guuraya dadku maxay kusoo guurayaan markaa
baabuur baa dadka keenaysa baabuur baa keenaysa xoola usocdo meesha usoo gaara ma haystaana dadkii iyo xoolihii waxay noqdeen inay dhulka ku sinaan wadmooda garoon iid loo soo dareeray oo kale sinaan dhinacaysa saaraan kasoo galaa meel istaaga iyo meel wax dhagaysan helinba faarax ducaale waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka loo naqraacay waxaana uu raadiyo ergow sheegay in muddo afar iyo toban maalina uu roobkaasi da-san yahay habeen iyo maalinna uu geedigu soconayo dadka ugu badan ee hayaanka ayuu sheegay inay ka imaanayaan gobolada nugaal iyo bari kuwaasoo ay keenayaan baabuur waaweyn waxa uu sheegay inay soo dhoweynayaan dadkaasi oo ay tusayaan degsiimada iyo dhulka xooladaaqeenka ah maadaama ay deegaanka ku cusub yihiin dadkii horey deegaanka u deganaana ay ku wacyigeliyeen in dadkaasi lasoo dhoweeyo oo ammaanka la ilaaliyo geedigaas wuxuu bilowday ayaantii roobku aw da-ay oo haddeertee laga joogo dhowr iyo toban cisho ayuu bilowday welina sidiiba ugu socdaa wallahi horta cidhiiriyo nin jooga ilaahay unbaa ka sheegi karo qiyaasi kara waxa weeyaan intii waxaan baaci jiray anigu maadaama dadka xoolihii hore ka yaryaraadeen buu ku qaadeen mala qaadeen dadka intaa leeg dhulkan waayo dhulka ahaan loo qiyaaso ma aha dhul lixdan kilomitir ka badan ma aha dhulka roobka intaasoo gobol aan kuu sheegay oo ilaa shantaa gobol ama lixdaa gobol dadkoodiina wuu tegey mid yaroo ramaanka iyo caleen baa markii hore soo baxday iyagiina waxa weeye maalintii horeysay baa la jibsaday hadda diir sii madow maahaani into hadeerto ka muuqato oo aada sheegto dee hadda ma uu laha laakiin dee abaarunbuu dhamaado xareedaas bay dadku iska tegayaan hadda marka waxa weeye annagu dadka wacyigelintaan geyno dadka dowlaha baa isu keenay waa dad soomaaliyeed dan baa isu keentay in wixii meesha ku ka soo baxa xitaa haddii reerku reerka umadooda lasoo dhoweeyo in laysu magaranaysaa dee maxaanku idhahdaa ay garabka u raariciyaan oo u dalciyaan dadka walaalahooda waktigu u keenay inay wixii ay ku taageeri karaan oo ama tilmaana ama maxaanku idhahdaa talafixina ama taageero kale ay u geystaan intaasoo naanagu ku yidhi agaasimo waaxeedka isbeddelka cimilada deegaanka iyo duurjoogta puntland waxa uu ka warramayaa dhibaatada ka dhalan karta goobaha uu roobku helo ee sida deg dega la isugu guuro waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay in deegaanka wakhti la siiyo si dhulka geeda uga soo baxaan marka markii roob do-o waxaa loo baahan yahay inuu helo deegaankii wakti kusoo qabto imaan mataqaanaa la- xoolo aysan imaan oo meeshii deegaan aysan soo degin marka taas dhibaatooyinka ugu badan oo hadda keenay waxaa kamid ah ee dadku badanaa hadda baabuurba isticmaalaanin meel baa roob ka da-aya isagoo laba beri aan joogin baa dadkii o dhan u guurayaan meeshaas marka meeshii waxba kasoo bixi maayaani roobkii waa da-ay laakiin wixii de soo baxda cag baa la saaraya ama wala cunaya marka taas waxyaaba lagu marka la samay waa la seasonal grazing ama rangeland hustooda oo macnaheedu tahay in deegaankii goorta roobka doo la siiyo xilli uu mataqaanaa geedii kusoo baxaan kusoo qabtaani sida bil oo kale afartan bil geedo badan ba halka kasoo baxaya oo waxa weeye goortaasna iyagoo mataqaanaa diyaarsan baa xoolihii diyaarayaan oo waxay ka helayaan naq fiican ama waxa weye cunto fiican dhulki waxa yaraanaya wixii soo bixi lahaa baa yaraanaya waxsaafi dhulka halkaas baa aada u yaraanaysa me- meeshii ma aada iyadoo aan usoo bixin mataqaana ay ay dad badan yimaadeen wixii wixii kasoo bixi lahaa baa yaraanaya sidoo kale dee ma- maadaama ay dad kusoo bateen dee khilaafyaduna way iska dhashaan badanaa waxaa la marka laga yimaado dadkan xoolodhaqatada ee u hayaamay deegaanaha ay ka mid yihiin carooley godaalo kulaal iyo deegaano kale waxaa jira in ay inta badan gobolka sool ay ka jiraan xaalad abaareed oo xaaluf daran sababtay waxaana jira deegaano hoos yimaada degmada caynabo ee gobolka sool oo ay roobab aan badnayni ka de'een deegaanadaasi oo ay ka mid yihiin ceeldhaab iyo wadaamago waxaana halkaasi isugu tegey boqolaalo xoolodhaqataa oo ka kala yimi qaybo ka mid a gobolka sool iyo gobolka togdheer waxaana sidoo kale halkaasi laga dareemayaa cidhiidhi aad u tiro badan sida ay sheegayaan dadka deegaanadaasi u hayaamay faarax dubaad raadiyaha bilaadanimada ergo magaalada laascanood aad ayuu u mahadsan yahay faarax halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana haddaan aadno dhinacaas iyo waddanka yeman hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee u n h r ayaa sheegtay in bilowgii sanadkan laba kun oo qof dad ka badan oo qaxootiyihii ay soo gaadheen waddankaas kuwaas oo ka imaanaya geeska afrika iyadoo waddanka yemanna wakhtigan ay xaalad adag oo dhinaca nolosha iyo ammaankaahi ay ka jirto haddaba waryaheena maxamed koronto ayaa wuxuu uu la kulmay qaar ka mida dhallinyaro soomaaliya oo ka mida dadkii ugu dambeeyey ee xeryaha soo galay iimaan ismaaciil waa soddon jir ka mid ah tahriibayaasha soomaalida maalmo ka hor ayuu soo gaaray yeman waxa uu ka mid yahay dhowr dhallinyaro ah oo gacanta u galay magafaha yeman ha yeeshee nasiib u yeeshay inay kasoo fakadaan waxaan kula kulmay magaalada cadan waxaanu iiga warbixiyey safarkii iyo dhibaatadii uu soo maray magacaygan iimaan ismaaciil baa la yidhaha deegaan ahaan waxaa weeyaan gado aan ahay gado gado da-daydu waxa weeye soddon jir baan ahay soddon baan xaas caruur ahaa laba ciyaal aan lahay laba ciyaal iyo iyadood baan ka imid hadda duruufaha jira unbaa igu kalifay marka inaan iska soo yar xamaasho iyaan rabay duruufaha jir maxay ahaayeen kuwa kalifeena tahriib waqtigan imika xilligan lagu jiro abaara iyo waxyaalaha iska jira xaalado xun baa iska jira marka taa awgeed baa igu kaliftay inaan soo tahriibo Ee, imise maalin bay kuu qaadatay in aad ka soo baxdo gado ilaa iyo yeman adugu laba bilood camal wax saasa iminka waan j- waan kasoo sokeeya baan ku wadaa hadda reerkii laba bilood dhibaato aad u xun baan kula kulmay anigu marka hadda kolkii aan ubuq joognay shalay ubuqaan joognay yaan qundhaday bay ahayd marka badda kolkaan kasoo degnayna saadaan uga soo degnay fiilo gala baa nala- waana la fadhiisiyey marka haddii aan idhi soomaali baan ahayna nabar baaba halka laygu dhuftay markii labaad wuu igu celiyey marka dhibaatadaasaan la kulannay anigoo bukaada iminka qalqaras baa dawooyin yar layga siiyey iminka halkan dawadii lacagan ku iibsaday waan waayey ciddana jirjirta waxay ahayd yeman nin yemani ah buu ahaa marka cabdiqow ninkii lalahaa waa dadka qafaalanayey buu ahaa oromuu qafaalanayey marka dadkaas oromada ah buu qafaalanayey annaguna waan iska diidnay so laba nin baan ahayn marka soomaali lix baan ku ahayn laba nin baa laba dannada ugu roon marka isagana garabkaasa lagaga dhuftay anigana halkaa madaxa abu nabarka iga saaray dhiiggii kolku arkay buu yidhi xaggaa iga fadhiista laba ithniin afar soomaali xaggaa iga fadhiista buu yidhi marka saasay dhibaatadooda saasay ahayd dad ilaa hadda waan jiranay anigu halkaasan sidiibu iyagana jidili iyo ugu sameeyey dhaga waxbay la dhaceen nimankii kale qolalbay la dhaceen oo iminka nimankii inamadan iyay ku dhex jireen hadda shantoodii doonta imasaad ku saarnaydeen doonta adugu boqol meelaha labaatan waan dhannayn baan ku wadaa oo dumar u badan etoobiyaan raggu etoobiyaan bay badnaayeen macal dumarku dumar baa badnaa
imisaa soomaali ka ahayd doonta soomaali lix qof keliyaan ku ahayn soomaali lix qof aan ahayn wax dumara ma ku jireen dumar may wax dumara soomaaliya kuma jirin laakiin etoobiyaan bay ahayn dumarku xilligan oo xaaladda ammaan ee dalkana yeman ay ahayn mid degan ayaa waxaan suurtagal ahayn in ay ku nabadgalaan qaxooti cusub oo badda kasoo gudbo waxaana halis ay u yihiin inay la kulmaan xadgudubyo ka badan inta uu iimaan ismaaciil soo sheegay iimaan oo warbixin intaa ka dheer ergo siiyey ayaa sheegay inuu isagu ka warhayay in waddankan yemen uu ka jiray dagaal ha yeeshee uusan u filaynin xaaladdu sida ay tahay iminka sideed u arkaysay in aad kasoo tahriibto waddankaaga soomaaliya oo xilligan laisdhihi kara nabad ahaan wuu ka fiican yahay waddankan yemen mase la socotay in waddankan yemen ay ka jiraan dhibaatooyin ka daran kuwa soomaaliyeed ka cabanaysaan wanigaho waan la socday laakiin waxaan islahayn hadda xiliyahan lagu jiro way yar qaboobeen sidii hore maaha baan islahayn oo inay hawshu ay sidii hore iska bedeshay baan anu ku waday marka iminka khadiyada yar abaaraha unbaa masha naga keenay iminka waddanku aad buu u fiicnaa aad buu u fiicnaa walaal
maxaad islahayd marka aad kasoo baxaysay soomaaliya maxaad ka aaminsanayd yeman yeman waxaan ka aaminsanaa inaan qaxootiga iyo intaan waxaa ka aado aan dee xilliga wixii ka dambeeya aan tariib iska galo meelaha iska xamaasho ciyaalkayga aan u xamaasho oo gartay markaad dimaad yeman xaaladdu sidaad u filaysay ma noqotay may xaaladdu sidaan filayay si ka xun bay noqotay walaal si ka si ka xun bay noqotay si aada uga xun bay ila noqotay aniga sidaan ka filayay maaha nolol xun baan iminka hadda anigu in muuqata halkan iminka aragtida ahaantayda maadaama nolol fiican oo iska qabowgan ku jiray dee ti ti ti aan ku jiray ee wanaagsanayd tu ka sii xun baaban la kulannayba anagu tuga wanaagsan doondoonta baan islahayn moogtahay doonta imisaan qarash linka qaatay doonta iminka anigu lacag ahaan dollar horta kuma hayo moogtahay marka lacag jibuutiyaana bay ahayd lacagtana laga qaatay jibuutiyaanku marka waxay ahayd ilaa baabuur ninkiiba labaatan labaatan kun baa laga qaaday labaatan macal baabuur labaatan iyo doonta labaatan kun oo faran labaatan kun oo faran yaa ninkiiba laga qaaday dhalinyarada walaalaha ee u gudbin lahaa waxaan u gudbin lahaa inay dalkooda ay joogaan dalkooda ay joogaan iimaan oo kaliya ma ahee boqolaal kale oo soomaaliyeed ayaa wajahaya dhibaatada uu ka sheekeeyey iimaan iyo mid kasii daran kuwaas oo duruufo adag iyo dhibaatooyin daran kala kulmo xeebaha iyo gudaha dalkana yemen cabdi xasan maxamuud waa wiil dhallinyaro ah oo da-diisu ay labaatan sano jir tahay waxa uu kasoo tahriibay somalilan waxa uu ahaa xoolo dhaqato abaar ka jirtay deegaankiisa ayaa ku kaliftay inuu soo shaqo tago si uu nolol dhaanto midda iminka ka jirta miyiga uu joogay ee abaartoobay uu u helo waxa uu ka mid yahay tahriibiyaal uu qafaashay magafaha yeman
horta waddanka imika hadda ka hor waxaa ka jiray abaara ka jiray dhibaatooyin badan baa ka jiray waxyaaba badan baa ka jiray ma garanaysaa marka xaggan laftigeeda waxaa laygu sheegay si fiican baa laygu sheegay sidan ma moodeynba marka markii aan xaggan imid sidii aan ku waday sidii aan hayn baan usoo galay xaalad waxaad iiga warantaa maadaamaad xoolo dhaqato ahayd xoolo intee leeg ayaad lahayd xoolahaaga xaggee bay ku dambeeyaan deegaankaaga waa xaggee bal faahfaahin iga sii xoolihii iminka horta abaar baa dishayba intii dambe xaggan aniga lafteygu kusoo maqnaa way iska waxaysmeed ma garanaysaa waxoogaa dabayaaqa dabayaaqa ma garanaysaa doontii iyo wixii bay noqdeen wixii kalena ma garanaysaa iyo waxayga markii inta lanoo soo diray intii halkan aan joogna alqaras haddana daraad lanagu baadhay oo intii u dambaysay lanagala baxayba lacagtiiba xoolihii markaa waxba kama joogaan bay noqonaysaaba dhalinta soo tahriibto intooda badan waxay ka midaysan yihiin ujeeddada ay u soo tahriibaan taas oo ay kuugu qeexiyaan inay raadinayaan nolol dhaanto midda soomaaliya ka jirto iyadoo ay u sababeynayaan shaqo la-aan ka jirto waddanka halka kuwooda miyiga soomaaliya ka yimaadna ay kuu sheegayaan abaar ka jirto iyo saameynta ay u geysatay darteed inay qurbaha shaqadoono yihiin iyagoonan ku baraarugsanayn khatarta ka jirta wadamada ay marinka ka dhigtaan sida yeman oo kale cadadka qaxootiga soo gala yemen sanadkan labada kun iyo toban iyo sagaalka ayay hay-adda arrimaha qaxootiga ee u n h c r ku sheegtay laba kun siddeetan iyo laba qof kuwaas oo iskugu jiro soomaali ethoobiyan iyo eritareyaan maxmed koronto raadiyaha arrimaha bani aadamnimada ergo yemen
iminkase aan fiirino wararkii qiimaha xooluhu sayladaha ay naga soo gaadheen anagoo ku eegeyna sayladda magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana inoo soo diray wariyaheenna cabdulaahi maxamed xasan
waxaan ku sugannahay suuqa xoolaha lagu iibiyo ee degmada balcad gobolka shabeellaha dhexe waxaa ila jooga ismaan axmed maxamed oo lagu naanaysa ismaan agoon kana mid ah dullaaliinta iibisa ariga ee degmada balcad ismaan kusoo dhowow raadiha ergo walaal waan dhowahay marka aan kaaga hadla nooca ariga suuqa degmada balcad nooca ismaan ugu horreyn eri dhofis maa jiray degmada balcad nooca ariga dhoofiska waa hal nooc nooca yaryarkaa oo ah malafaqaa iyo meelaha kaleeto baararka orgada yaryarka marka aan ku faahfaahiyo ama ariga hadda racdaysanayo kale heerka koowaad iyo heerka labaad iyo ka saddexaad ka waran orgadaas malafaqaad heerka koowaad waa milyan iyo toddoba boqol heerka labaadna waa milyan iyo lix boqol milyan iyo shan boqol kan saddexaadna waa milyan waa tahay ariga waaweyn ka waran ismaan isagu
ariga waaweyn nooca qalitaanka ama yani maaragtay amuuraha ama kaleetan meelaha waaweynka lagu qalo waxa waaye waa saddex milyan nooca koowaad heerka ha heerka labaadna waa laba milyan iyo siddeed boqol heerka saddexaadna waa laba milyan iyo laba boqol ha waa tahay dhaqaalka ka waran isagu arigu dhaqaalka asiga nooca heerka koowaad waxa waaye nooca irmaanka waa noocaas waa qaali ababa kuwaas waa qaali oo hadda waa nooca dhaqaalka waa laba saddex milyan ilaa iyo laba milyan iyo bar ceesaamaha yaryarkaa ama ceesaamaha dhaqaalka ayagana waa iska laba milyan milyan iyo bar milyan iyo bar intaas ilaa iyo milyan ay u dhexeeyaan nooca dhaqaalka waa heerkaas noociisa halkaas ayuu marayaa ariga kale ka waran ee isagu kawaanka arigan iska caadiga eri kawaanka ariga caadiga iska kawaanka asiga kaas waa iska laba milyan ilaa iyo milyan iyo bar ilaa iyo hal milyan iyo laba boqol ha ilaa iyo hal milyan iyo laba boqol intaa waa ayaga raaca koowaad iyo labaad iyo saddexaad intaa ayay kala yihiin o idaha qaali waa reerkooda koowaad waa wananka waaweyn oo la qaaro ama daawada oo kale madaawaadkii loo isticmaalo waa la qalanaya dadka xanuunsan ayaa yan isku dabiibo qaar inta badan qaarna amuuraha ayaa loo qashaa qaarna inta kawaanada la suro ayay waxay yihiin yani ganacsi oo qaaliya oo neefka kiiladiiba intaas kiiladiiba toban dolar ilaa sideed dolar meelahaas ayay ku iibsadaan
heerka koowaad ka waran idahaasi waaweyn aad sheegtee laisku daaweeyo heerka koowaad waxaa waaye waa afar milyan ilaa iyo heerka labaadna waxa waaye saddex milyan ilaa iyo laba milyan kan saddexaadna milyan iyo bar
idaha dhaqaal waa leeyihiin dhaqaalka waxaa waa sumaynahooda dhaqaalka waa waxa waaye waa sideed boqol ilaa iyo sagaal boqol kuwa kale oo yani maaragtay hadda laleeyahay waa kuwan waa kuwa dhaqaalka ah oo sumaynaha hadda yani argoonayay iyo kuwa hadda macnaha dhadhalka intaasoo kaleeto waa iska iyagana waa iska heerkooda heerka dhexe waa adiga ugu dambeyntii milyan ayaa ugu hooseeyo waa tahay ismaan erigu isagu xagu ka yimaada tuulooyinka tusaalahaan ariga wuxuu ka yimaadaa tuulooyinka degmada balcad hareeraheeda ayuu ka yimaadaa waa kuwa sida markaan tusaale ahaan oo kale usoo qaato daniga baalow gololey isgoys buulo abtow ilaa iyo kurshaale ilaa iyo buulo maqaar carays ilaa iyo maxaay ilaa iyo soona jowhar ilaa iyo soona shabeellaha dhexoo dhan ilaa iyo xataa ilaa iyo gobolka agaariis ayuu ka yimaadaa suuqa siilada balcad ayay soo wada iibgeeyaan haddaanu eegno dhanka xoolaha lo'da waxaa ila jooga axmed tifow cali oo ah dalaal kala iibiya lo'da axmed kusoo dhowow raadiha ergo
lo'da waa xilliga hadda la joogo waa qaali roobkii gugaa noo bilowday alxamdu lilah tusaalahaan markaa loda irmaanka aan eegno
irmaanka nuuciisii koowaad waxaa loo lagu iibiyaa toban iyo laba milyan irmaanka birimada kan dhexdhe oo sokontaha oo ku xigana waxaa lagu iibiyaa toban malyan heerka saddexaadna kan saddexaadna waxaa lagu iibiyaa asagana sideed malyan ilaa sideed malyan iyo shan boqol waa irmaanka waay irmaanka saas kaas irmaanka waayo lo la dhoofiyo hadda dalab ma jiro oo la dhoofiyo waa jiri jirta laakiin hadda ma jirto ayaamahan lama arag wax la dhoofayo lama arag jiilaalkina badanaa lama dhoofiyo looda aarankaa la dhoofiya n ka waran lo'da waaweyn oo hilibka ka waran iyaga oo qaliinka ah looda hilibka niyaho waa kala nuucnuuc looda hilibka waa ka- waa kala- waa kala nuucnuuc waxaa lagu gadaa eh, nuuceeda iyadaa kala gedisanoo nuuci oo qurxoon sagaal malyan waaye kan ku xigoo sukuntadiisana waa todobo heerka saddexaad oo ugu dambeeyana shan malyan ilaa afar malyan iyo shan boqol waa afar milyan shan boqol ha oo shilin soomaaliya oo shilin soomaaliya
tusaalaan dhaqaalka kale ka waran kaa fiirino qaalmaha oo oo- oo oo rime gaarka dhaqaalka niho waa kala gedisan yihiin ayaga naftirkooda lo'da hadday ay dibiga oorkaa so- nafkoo dhalo oo kala baxsanoo dheer lo'da markaa aad ni- lo'oleyda waxay samaysaa dibigay ay ay martaa dibigaas eh, waxuu dhalaa hadduu oor yahay lo' fiican dhaqaalka heerka ugu wanaagsan oo qaalmaha fiicanoo lo- gaduudahay dadka jecel yihiin toddoba malyan Dha- kan- tan ku xigtana waa lix malyan iyo shan boqol kan ugu dambeeyo xoogaa iska dhexdhexaadaho waa afar malyan ilaa afar malyan iyo shan boqol ka waran hadda waa iska caadi looda qiimaheeda hadda waa roobaa noo yimid alxamdulilah xilliga hadda looleyda ugu faraxsan tahay waayo wax yaraa u dhiman
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaadna kala socotaan waa raadyaha ergo iminkana haddaan aadno dhinacaas iyo gobolka bari deegaanka mudiye wuxuu afartan kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga degmada baargaal laba sano oo isxiga ayaa abaare ka jireen iyadoo dadka deegaankaasna noloshoodu ay ku tiirsanayd tacabka maydiga iyo dhaqashada xoolaha arrintaanina waxay saameyn ku yeelatay marka laga soo tago noloshooda waxbarashada deegaankaas haddaba cabdiqani maxamuud siciid waa maamulaha iskuul waxbarasho oo deegaankaas ku yaal waxa uuna iga warramay bal siday abaaruhu u saameeyeen waxbarashada iyo waxa ay qorshe la yimaadeen walaal hadda arday waxaa noo fadhida boqol iyo siddeetan arday baa horta noo rejistraysan oo laakiin markii hore waxaa noo fadhiday arday intaa ka badan oo sababo awgeed bay uga baxeen ma garata ardaydii maxay tahay sababahaas mar waxaa ka mid ah sababaha horta een waalidkii oo awoodi waaya maaragtay fiigii iskuulka oo maaragtay waalidiinta ay u kaxaystaan danahooda gaarka ma garatay sida shaqooyinkoodii beerbaadiyahoodii xijiyadoodii ay u kala kaxaysanayaan
marka in waalidku awoodi waayo dhaqaalaha maxaa ku soo kordhay ma iskuulka lacagtiisa qaaliya mise duruuf kalaa jirta daruufaha gaarka ah oo maaragtay oo saameynaya dadka maaragtay deegaanka waxaa ka mid ah xag- xagga abaarta iyo xagga xoolihii ay dhaqan jireen xataa bahalkan la yidhaahdo een, maydiga wuxuu ku tirsan yahay een, uu si fiican xataa isaga lacag looga helaa markuu roob do-o ma garad waa garta marka xaggii dhaqaalihii waxaa saameeyey roobkii waxaa saameeyey abaartaa saameysay marka insha allah ilahay baa raxmad ka sugana insha allah muhiimada ugu koowaad maaragtay waa abaartaas waa ilaa iyo saacadda aan kula hadlayo wadanka ka jirta ma garad iskuulku imise qol buu ka kooban yahay hadda wuxuu ka kooban yahay saddex fasal oo waxaa dhigata arday gaaraysa ilaa iyo fasalka toddobaadba hadda noo fadhiya ee, oo gabdho iyo weli iskugu jira iyo arday xadaana oo iyagana maaragtay ka hooseeya oo laba gelin baa ka kala dhignaa subaxdii iyo galabtii bay kala tagaan ma garat waa garta marka een, hadda s- iskuulka waxaa noo dhisan saddex fasal iyo hal xafiis ah Eh, marka ardaygii meeqaa laga qaadaa lacag ardayga walaal ardayda yararka iyo xadaanada ah waxaan ka qaadnaa sideed dollar ardayga maaragtay galaas one ilaa iyo galaas sevena toban door baan ka qaadnaa ma garat ma bishii waxba maaragtay ma dhibno oo bishii ha bishii tuulo yaroo saasoo kale ah oo oo abaarina iska jirto noloshuna iska adag tahay shaqana aan la helin sow lacagta intaa la eego kuma badna wallahi een, haddii maaragtay xagga daruufaha la fiiriyo maaragtay iyo macalimiinta shaqaynaysa iyo maaragtay nidaamka waxbarashada iyo een, nidaamka horta waxaa dejiyey guddiga waxbarashada tuulada ma garatay guddoomiye leedahay tuulada waxbarashada nidaamkaas een, iyagaa dejiyey waana meeshii belkii ugu yaraa ay kasoo qabteen ma garat waa garta waayo iskuullada hadda een, aageena dugsiyada hoose dhexe ugu yaraan waxaa lagu dhigtaa labaatan iyo shan iyo labaatan iyo shan iyo toban door ayaa lagu dhigtaa ma garatay boosasa iyo meelaha lamid ah waa garta marka insha allah ilahay baa khayr ka rajeynaya walaale waxaa kaloo kugu dari lahaa een, muhiimadda ay tahay een, xagga ardayda maaragtay oo markay fiigii maaragtay ardayda awoodi waayaan in ay xagga iyo reerbarigii reerbaadihii aadaan laakiin de haddii ay waalidkiina uusan ka bixin karin maxay samayn karaan soo inay meeshooda isaga noqdaan maaha duruuftu taas idinku ma jirtaa si kaloo aad u caawin kartaan waa u caawinaa oo waxaan ugu caawinaa oo guddi waxbarashada jira oo oo maaragtay iyo guddoomiyaha marka hadda ar- macalimiintii iyo maaragtay maaragtay iyo iyo kharashaadkii marka laisku meeldhigay oo bayskii salariga la dejiyey ayaa ay go-aan waxay ku gaareen guddigu horta in aan wax maaragtay arday ah aan la cayrin ma garata oon gadaal dib ugu noqon waayo kuwii horeba maaragtay aan gadaal usoo noqon oo waxay ugu soo noqon waayeen caqabado jira ma garata waa garta marka marka waxay sameeyeen guddigii in xataa ay jeebkooda maaragtay ama magaalada ama jeebkooda odayaasha guddiga waxbarashada ay iska ururiyaan oo ay maaragtay fiiga macalinka halkaa ku kabaan ma garata ardayda hadda ugu ugu yaraan muddadii teramkii dambe waxaanu ku wadnay nidaamkaasaan ku wadnay ma garata walahi boqol iyo siddeetanka fiiga macalimiinta waxaa bixisa ugu yaraan adigu haddaan ku qiyaasho sagaashan arday waa bixisaa fiigaas Ma- yacni lacagta iskuulka sagaashan unbaa bixisa sagaashanka kale hadda waxba ma bixiyaan sagaashan kale ha waxba ma bixiyaan oo iyagana maaragtay waa iska waa lagu kabaa oo maaragtay muhiimadda waxay unoqonaysaa een maaragtay dhiirigelin ardayda kale oo maaragtay een aan awo- aan awoodin xataa inay soo galaan iskuulka in maaragtay aanu soo gelino insha allah imisa macalin baa ka howlgasha hadda waxaa ka hawlgala walaal een saddex macalin baa ka howlgala iyo macalin saddex nagu maqan afar macalin baa nahay iyo anigoo maamulaashana iyo guddigoo maaragtay iyagana een muhiimadda maamulka iyo maaragtay asbuucii ama labada asbuuc marna soo booqdo xaaladeena nala socda saasay waxbarashadu nidaam- nidaamkaasay waxbarasha waxbarashada ku socotaa ma garad ilaa heer fasalka sideedaad ayaad dhigtaan ha ilaa iyo heer sideedaad sideeda laakiin hadda insha allah kal dambaan jecelnahay inaan u gudbino arday laakiin maaragtay een duruufo waxaa waxaa waxaa noo saamaxayn ardayda maaragtay ay wasaaraddu imtixaanka ka qaado baa tiradooda aan gaarsanayno maadaama aan tiro aan ga- ay imtixaanka nagu- nagu soo gaaran aan heli karin een degmada ba- baargaad oo kale aan u wareejina ardayda ma garatay fasalka sideedaad oo kale duruufta hadda deegaanka ka jirta ee abaartu keentay horay ma idiin soo martay tan oo kale intii hadda iskuulku furaa walaal hadda inta horta anigu muddo hadda dhowr sana ama hadda iskuul ka shaqaynayay laakiin sida maaragtay abaartan oo kale dadka uma aysan saamayn oo maaragtay aad aama aysan saamayn oo waayo awal dadku laba dhinac bay ku tiirsanaayeen dhinacna xoolahay ku tiirsanaayeen oo xoolahooday dhaqan jireen dhinacna maydiga labadaba dad baa maaragtay ku tiirsanaa marka waxa abaarta ay saamaysay labadiiba maaragtay waayo een kaasi wuxuu ahaa cabdi qani maxamuud siciid oo ah maamulaha iskuul waxbarasho oo ku yaal deegaanka mudiya oo ka tirsan degmada baargaal ee gobolka bari halkaad ka dhegaysanayseena waa raadiyaha ergo
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa kamid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay ahato diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay ahato ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibca dhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruuruc aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahato kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa ku- kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudta conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadayo marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeyahay cunuga wuxuu noqonaa cunug aada tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin marka uu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaada waayaan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo oo ah in biyo badan madaxa maxay ta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada saas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ah la siiyo qofkii uu hale gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c h oo kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqoto in la geeyo lagana talaalo taasna waxay yareynaya inuu cun- miya cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunuggaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga talaale jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusa jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteena soomaaliyeed oo dhan la talaalo hal cunug haddii la talaalo cunuga kale uusa talaalin waxuma talayso si cudurka looga hortago waa in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la talaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya wadanka soomaaliya
raadiyo ergo ka dhegayso mawjadda efmta ah ee idaacadda hiiraan weyn ee beledweyne iyo bulo berde maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
haddaan iminkan aadno dhinacaasi ismaamulka soomaalida etoobiya boqolaal kun oo qof ayaa usoo barakacay gobolkaas kuwaasoo kasoo cararaya dagaalada qowmiyadaha ee ka jira etoobiya haddaba xaaladda bini'aadanimo ee gobolku sida ay tahay oo wakhtiganna abaaro ay ka jiraan ayaa waxaan arrintan waraysi kala yeeshay maxamed dool oo ah uqaybsanaha madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya arrimaha warbaahinta iyo isgaarsiinta
marka xaaladaha bini-aadminimo deegaanka jir ka jiray waxay ahaayeen la xidhiidha xaaladahan guud ee isbedelka cimilada iyo eh, climate change eh, la xidhiidha oo roobabka waktigoodii aan imanin eh, roobabka waktigay yimaadaan haddana yaraada eh, bulshadiiyo maaragtay eh, nabaad guur uu deegaanku ka dhaco wixii oo dhan baa markay isbiirsadaan culays badan saaraya bulshada Eh, intaa waxaa dheer eh, colaad badan oo ilaa saddex sano afar sano ka socotay baa jirta deegaanka iyo maaragtay deegaanada kale ee xuduudda uu la leeyahay ee sida oromia iyo afar eh, regions Em, taasina waxay keentay in dad badan oo aada u tiro badan ay soo barakacaan ay xagga deegaanka usoo barakacaan lix boqol iyo konton kun ilaa sideed boqol oo kun inta udhexaysa Eh, shacabkaasna waa shacab gurmad degdega iyo xaalad biniaadamnimo oo joogtaa ku jira weeye oo iyaguna u baahan daryeel biyo iyo caafimaad iyo gu- iyo guriyeyn iyo wax alaala wixii asaasiyo qof shaksiyo biniaadam ugu baahnaa Eh, intaa waxaa dheer dad badan oo shacab oo kasoo eh, barakacay een, eh, oo qaxootiyo oo muddo dhowr iyo labaatan sano kusugnaa deegaanka oo kasoo qaxay deegaamada deriska ah. Eh, een, een, wadamada deriska sida soomaaliya inteeda ugu badan Eh, shacabkaas eh, qaxootiga ayna in badan bay deegaanka kusugnaayeen dhowr iyo labaatan sana marka eh, taasina iyaduna waa xaalad biniaadminimo joogta oo mar walba u baahan een, daryeel joogta Eh, marka howlaha maalinta dhaweyd qolooyin eh, european union trust fund la yidhaha kaydka sanduuqa eh, ee midowda yurub uu lacaga uu ku deeqay oo la rabo in howlaha ay wax ka qabtaan qaxootiyada wadamada deriska kasoo eh, kasoo qaxay Em, in noloshoodii in inta la fudeeyo fursado dhaqaale iyo fursado shaqo loogu abuuro oo laga shaqeeyo sidii ay bulshada ay martida u yihiin ay isu dhexgeli lahaayeen okay marka halkaas een, hadda aad sheegtay ee, dadka qaxootiga ah in een, la doonayo in hadda wax loo fududeeyo bal waxyaabaha eh, loo fududeynayo ee aad ilaa hadda isla meel dhigteen wax nooga sheeg hadda hadda isafgaradka heshiisku wuxuu taagan yahay in wixii barnaamij loo bedelo deeqdii iyo iyo lacagta cadadkeedinba hadda la isla afkartay laakiin marka programkaas si detail loo design gareeyo ayaa ayaa wixii faahfaahinna si fiican looga ogaan karaa laakiin waqti xaadirkan waxaan kuu sheegi karaa in qorshahan lacagtan waa labaatan milyan oo euro weeye marka lacagtii ethiopian birka loo bedelo waa waxay ku dhawaanaysaa lacagta toba boqol oo milyan oo bir ku dhow Eh, lacagta eh, barnaamijkaasi wuxuu socon doonaa muddo afar sana ah. wuxuuna ku qotomaa sidii dadka qaxootiga ah ee wadanka gudihiisa ku sugan ee wadamada deriska kasoo qaxay een, loo loogu abuuri lahaa fursado dhaqaale tu shaqo een, tu maaragtay ganacsi oo noloshooda iyo da qoyskooda wax ka bedesha keentay isku filaansho een, qoyska iyo iyo shaksiga qaxootiga ah iyo guud ahaan bulshada qaxootiga ahba sidoo kalena ay dhiirigeliso mar shacabka martida loo yahay ee bulshada marti gelisa qaxootigaasina iyaduna dhaqaale ahaan ka faa'iido markay bulshadii qaxootiga ahayd dhaqdhaqaaqeedii dhaqaaluhu wax iska bedelo kii martidana wax buu iska bedelayaa ee marti gelisay marka ujeedadu waxay tahay een, in een, la la abuuro fursad maaragtay ay iskaashatooyin iyo ganacsiyo yaryar een, ay ku abuurtaan dadka gan- een, qo- bulshada qaxootiga inay fursado waxbarasho helaan in kulliyadaha farsamada ee maaragtay xirfadlayaasha een, fursad loo siiyo ay galaan waxbarashadoodii ay kobcisaan dan iyagoo wadankii ay muddada sa- eh, dheer ay martida u hayeen ee fursadihii dhaqaale iyo tii shaqo iyo tii waxbarasho ay xidhxidhnaayeen in inta la furfuro labadii bulsho la isdhexgeliyo kadib qofkii qaxootiga isagoo wadankan marti ku aawali inuu inuu helo xuquuqihiisii asaasiga ee sharcigu ugu ogolaanaya hadday noqoto tu dhaqaale tu shaqo iyo iyo tu isdhexgal bulshada sida bulshooyinka kale caalamkuba ay ula dhaqmaan dadka qaxootiga ah ee ay martigeliyaan okay marka taa macnaheed waxa weeye in el- ay qaxootiyadu la siin doono sharciyo rasmi ah oo ama sharciga u ogolaanaya inay kaga shaqaysan karaan gudaha etoobiya meeshay doonaan
absolute horta waa taa okay marka goormuu bilaabanayaa barnaamijkan
Eh, bisha may waxaan kala saxeexan doonaa em, em, em, em, eh, grant agreementii eh, xukuumadda iyo iyo iyo iyo dalbixiyaashu heshiiskii baa si formaala loo saxeexi doonaa bisha may gudaheeda heshiiskaa marka la saxeexana waxaa toos loo geli doonaa fulinta barnaamijka Een, maxamed olol haddaan su-aal dhinac kale kaa weydiiyo ma jirtaa tiro rasmi ah oo dadka gobolka ku nool ee soomaalida ah oo aad og tihiin oo ay abaaruhu waxyeeleeyeen ama ay cayrteeyeen oo hadda faramadhan oo meel cidla a taagan Een, hawshaasi weli waa hawl joogto oo mar walba number figure on hadda kuu sheegi karo oo joogto oo meel yaalla ay ma jiro laakiin waa wax isbedbedelo oo kolba sidii xog cusub iyo iyo iyo waayo cusub looga helo eh, wax looga eh, loo update gareeyo weeyaan kaasi wuxuu ahaa maxamed dool oo ah u qaybsanaha madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya arrimaha warbaahinta iyo isgaadhsiinta halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeennii tacab ee arrimaha beeraha kulanti wacan dhegaystiyaal barnaamijkeenna tacab ee maanta waxaan ku soo qaadanaynaa xilligan guga oo roobabkiina ay daaheen ayaa beeralayda dhulka waraabka ku sugani waxa ay sheegayaan in sidoo kale biyihii webiga oo mararka qaar ay sii adeegsan jireen inta aan roobabku di'in isna sannadkan uu dib u dhacay cabdixakiin cumar yuusuf waa nin beeraley ah wuxuuna ku nool yahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan khadka telefoonka ayuuna iga warramay waxaanan wax ka weydiiyey bal daahitaanka roobabka iyo sidoo kale biyahan webigu saamaynta ay ku yeelanayaan xilligii beerashada waa la gaaray laakiin weli wax rooba oo bilowday oo tacab lagu gala ma jiro Eh, marka waxaa dib nooga dhacsan eh, xilliyadii roobabkii imaa jireen ayaa dib u dhacay sidaas darteed waxay sababtay inuu tacabkiina dib u dhaco adiga maxaa kuu qorshaysnaa inaad beerato xilligan guga xilligan la joogo hadda waxay ii qorshaysan inaan beerto geley beertii ma diyaarisay oo abuurkii ma ku riday mise weli
beerta waa la diyaariyey abuurkana waa lagu riday Eh, wixii daawo u baahneed oo oo xilliga abuurka la sii jiray oo fertilizer ahna waa la siiyey waxaa la sugayaa inuu roob ku do-o Eh, haddii oo roobka dib usoo dhac usii dhacana waxaa la qorsheynayaa in la waraabiyo hadda webigu waa sidee biyo ma keenay weli mise isna waa waa qalalan yahay weliga sida caadiga ah gobolka hiiraan biyaha waxaa isbedelay salinitagooda ama dhadhankooda isbedelay oo waxay noqdeen dhanaan levelkoodana hoos oo u dhacay marka sidaas darteed laakiin beerihii waa lagu waraabi kari waaye welina waa sidii oo isbedel ma sameynin Eh, sida caadiga ah waxaa lagu yaqaanay shan iyo labaatanka maarso ilaa iyo tobanka abriil waa imaa jira biyaha webiga ayagoo eh, eh, lo- ah noocii loogu talagalay in beeraha lagu waraabiyo laakiin hadda waxaa maraynaa ilaa iyo eh, saddex iyo labaatanka abriil aan maraynaa welina ma hayno eh, biyihii calowga ahaa oo sida caadiga ahaa beeraha loogu talagalay in lagu waraabiyo oo xareedda ahaa oo webiga keeni jiray xilligan haddii markaa een, roobkiina saas u daahay webigiina uusan weli biyo keenin abuurka dhulka ku jira hadduu kusii daaho Een, abuurka dhul- abuurka dhulku ku jira sida caadiga ah ma dhinto ilaa iyo oo maxay ahayd ii sheeg biyo hadduu helo wuu- wuu- biyo hadduu helo oo biyaha isku yaraadaan unbuu dhinto laakiin haddii uusan biyo wax biyo aysan taaban intii uu ka helayo biyo oo abuurkaas dhalasho uu ku sameeyo abuurkaas dhulka iskaga jiraya marka anaga waxaan rajaynaynaa inuu roob yimaado oo roobkaas uu noo soo dhaliyo dalagaas ay tahay rajada iyo inaan leenahay arrintan dib u dhacaahi marka sideebay saamayn idinku yeelanaysaa xilliga aad wax goosan jirteen oo kale iyo xilliga aad suuqgeynta samayn jirteen wallahi een, dib u dhacan waxay saameynaysaa een, dalagga xilligii oo uu la beeri jiray dib u dhacaya sidaas darteed wuxuu la kulmayaa een, xilli aan ku habboonayn bixitaankiisa ayuu la kulmayaa xilli aan ku habboonayn goosashadiisana wuu la kulmayaa Een, sidaas filimada wuxuu la kulmayaa xilli een, aan ku habboonayn suuq ahaan xilliga uu soo suuq gelayo xilli aan ku habboonayn wuu la kulmayaa harfasiga ama goysmada xilliga lasoo goynayo waxaa laga yaabaa gadaal xilliyada soo socda dayrta oo kale markay bilaabanayso inuu roobab la kulmaa laga yaaba maadaama buntland dib u dhacay ro- dayrtana hadday soo dhoqorsato waxaa dhici karta dalagii weli dayrta ku yaalo inuu roobku ku deo marka caqabado badan ay u keeni kartaa waxaa fiicneed haddii webiga uu soo hormari jiray haddii webiga soo hormari lahaa dadka beeraha way iska waraabsan lahaayeen kabacdina roobkay sii kaalmaysan lahaayeen marka haddii webigiiyo dib u dhacay roobkiiyo dib u dhacay waxay sababaysaa si toosa inuu dalagii dib ugu dhaco dalagii markuu dib u dhacana si toosa waxay u sababaysaa in uu xilligii loogu talagalay dalagii in la beero iyo xilligii loogu talagalay inuu hawsha si fiican u socoto oo dalagii bacriman fiican caradii leedahay oo wixiisa dhan isku toosan yihiin oo dhan dib ugu dhaco isla mar ahaantaasna xilligii goosashada xilli ka dabdan uu soo go'o dalagii xilligii suuqa xilli ka duwanna uu soo soo maxay ahayd soo go'o marka caqabada ugu weyn waxay ka imaanaysaa webigii iyo roobkii uu dib iskula dhacay ama su-aal kale haddaan ku weydiiyo arrintan kale hore ma idiin soo marta sida caadiga ah waxaa lagu yaqaana webiga gobolka hiiraan inuu soo gaaro marki webiga highlandska ethoopia oo ka yimaado dhulka sare ethoopia oo ka imaanayo waa marka ugu horeysa uu soo gaarayo gobolka hiiraan waayo sidaas darteed xilligan ka hor gobolka hiiraan waxaa soo gaari jiray biyo xareeda oo kalarkooda fiican yahay oo ku haboon in beeraha lagu waraabiyo marka hadduu roobku dib u dhaco ma dhici jirin inuu webiga dib u dhaco laakiin marka ugu horeysa oo hadda aan arkayo waayo roobkii iyo webigii hal mar isla dib iskula wada dhaceen
waa gartay cabdixakiim beertaadu inteebay la eg tahay beerahi beeraha ilaa iyo laba beer waaye laakiin hadda midda aan hawsha ka wado ilaa iyo saddex hektar waaye kaasi wuxuu ahaa cabdixakiin cumar yuusuf oo ah nin beeraley ah oo ku sugan magaalada beledweyne haddaba intaas kadib abuurkan dhulka lagu rido ee wakhti badan ku jira muxuu saamayna oo yeelan karaa su-aashaas waxaan weydiiyey doctor maxamed xasan maxamuud oo ah khabiir dhinaca beeraha ah waayo dhulka markuu jiilaal dheer soo maro oo xilli roob la-aan oo dheer uu soo maro dhulka kulayl ayaa ka buuxa ciiddiina ma diyaarsana kulaylkaa faraha badan abuurka markaad ku rido abuurka walba wuxuu leeyahay biyo qiyaasa oo ku jira qaybta dhexe ee nolosha abuurka ay ka bilaabanayso kulaylka faraha badan markay ku rido biyihii yaraabaa ka baxaya biyihii markay ka baxaan abuurkii xitaa isagoon meesha kugu jiro wax shimbir ama cayaan kaloo kaa qaatay aanay jirin isagiibaa dhimanaya markuu meesha ku dhinto ilaa wixii yaraa biyaha ku jiray ee gargaarka ka heli lahaa dhulka hadduu yara cadar uu yahay yara qoyan yahay dhulka gargaar buu ka heli lahaa marka inuu soo biqlo dhulkiyo kulul oon biyo lahayn oo cadceedu aada usii kulushahay oo roobkii uu ka raago markay taa ku dhacdo intii yarayd ee martaa ku jirta ee abuurka ah biyihii yaraa gudaha ugu jiray markay ka baxaan martaa way dhimanaysaa waxay kugu qasbaysaa marka xilliga dambe roobka uu bilowdo inaad ku rito see ugu wanaagsan marka waxa ugu wanaagsan usii daa cirka ha ku yara dhaco dhulka sii diyaarisi dhulka markaad sii diyaariso cirka in yar ha ku dhaco markuu roobka saa u yara taabto dhulka uu yara qaboobo marka abuurkaaga ku rido ma ku ridatay markaa ama caws ha ahaado ama raashinkii la cunaya ha ahaado waxay noqonaysaa marka roobka dambe ku dhacay inuu si wanaagsan kuugu soo kiciyo marka cawskan oo kale hadda aan ka hadlaynay oo xoolahaan ugu talagalnay wuxuu faa'iideynayaa isaga iyo waxaa la isku dhex beeri karaa galaydii ama haruurkii iyo arabakidii galaydii iyo masagadii oo kale labadaba midkaan idhaahno waa lagu dhex beeri karaa see loogu beeri marka dhulka aad ku beerayso raashinkaaga ayaad hareeraha ka marinaysa ama geesahaad ka marin geesaha markaad ka mariso cayayaankii cuni lahaa oo u iman lahaa ama galayda ama arabakida ama haruurka iyo masigada midkaa doontaba aduu ugu yar kaa cayaanka u iman lahaa cawskana kaa qabanaya ukuntii halkaasuu ku dhalay cayaankii tixriga halkaasuu kasoo bixi galaydaadii iyo masagadaadii way ku nabadgaleen haruurka arabakida iyagoo nadiifaad helaysaa dhuuxan maaragtay geedka jiridiisa oo nadiifana waad helaysaa waa iyada qudheeda marka miraha laga gurto la cunayo inta la guraa xoolaha la siiyaa laakiin u fiirso xoolaha waxa aada siinayso haddii marka horeba cayaan ku degay oo tiro badan ay cuneen dhuuxaasi waa eber ama dabayshu markay dhacdo way jebinaysaa marka taa ayay ka badbaadinaysaa cawskaa marka intaasoo faa'iidaba uu leeyahy xitaa haddaadan ahayn beerl xoololey rasmiya ood beeraley caadiya tahay laakiin in xoogaa xoola aad leedahay ama wax yaroo ariya ha ahaado ama laba saddex neef ilaa toddoba neef oo lo-a ha ahaato geela iska badbaabay isaga laguma dhaqi karo dhulka beeraha xoolaha iyaga cawskaas wuxuu ku noqonayaa wixii aad ka guratay beertaadii aada siiso cawskiina waad u guraysaa waad siin marka dhulkii isaga ayaa wuxuu noqonayaa mid ay kasoo baxaan raashinkii xabadku ay cuni lahaayeen iyo calafkii xoolahaba labadaa faa'iidaba uu leeyahay cawska haddaan ka hadlaynay marka la sameeyo kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xasan maxamuud oo ah khabiir dhinaca beeraha ah wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijkeennii tacab ee arrimaha beeraha anigoo maxamed xasan ayaa idiin soo jeedinayey waxaana idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
halka aad welina lagala socotaan waa raadiyo ergo dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii xoolaha waxaan maanta ku egeynaa nin xoolo raacata ah oo ku sugan waqooyiga degmada cabudwaq ee gobolka galgaduud waa miiga tuulada laba geele lixdan neef oo adhiya ayuu haystaa hadda qaar ka mid a xanuuno ayuu ka sheegayaa deegaanku weli ma roobsan maxamed xasan ayuu uga warramay duruufta haysata iyo sida uu takhaatiirta xoolaha ula xidhiidho marka uu xanuunka arkay iyo waxa ay u sheegeen
kulanti wacan dhegayste waa barnaamijkeenii dhaqashada xoolaha toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa cabdiwaaxid axmed waa nin soddon iyo siddeed jir ah waa aabbe shan carruura dhalay xoolo raacatana ah kuna nool miyiga tuulada labagalle oo siddeed iyo toban kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud miyiga uu ku nool yahay waa jiilaal weli wax roobihi kama di'in waxaa intaa u dheer xanuunahaya adhigiisa haddaba khadka telefoonka ayuu iigu warramay anoo wax ka weydiiyey duruufaha wakhtigan haysta xoolihiisa xoolaha waxaysa ilaa lixdamayaa ma garata adhiya haddan xooluhu way aada u liitaan haye baa si fiican iyo xanuuna iyo waxbaa iskugu darmaday ma garata aad bay u liitaan maxaad ka wadaa yacni way jilicsan yihiin yacni way way jilicsan yihiin abaartii iyo xanuuna iyo waxaa iskugu darmada waktigii roobkii waktigii roobkoo dheeraaday iyo xanuuna maaragtay xooluhu ay la qufacayaan maarata marka dambena inta dibiraan ay ay iska baktinayaan marka maxaad umalaynaysaa adigu xanuunka dibirkaas inuu yahay walaal waxaan umalaynayaa waxaan umalaynaya qanjo inuu yahay qanjo qanjo qanjuhu waa maxay waa cudur yani xoolaha ku dhaca maarata iisheegaan iisheeg oo xoolaha ku dhaca xagguu kaga dhaca oo neefka inta la dibiro uu qan uu qandha qandha qabanaysa wuu shumayaa markaasuu baktinaya ma iduhu ku dhacayaa mise riyaha riyaha riyaha riyaha waa gartay intee in leeg buu haynaya wal adigu toddobaad gudihiisa ku neef ku baktinaya ma garatay xataa idaha xataa way xanuunsan yihiin oo wax furq la yidhahdo maaragtay banaanka kasoo baxaya jirka jirka maaragtay kasoo baxaya nabaro ah jirka way ku dhacay ma garatay okay marka waxaad iga warantaa adiga hadda wax adhiyahoo uu kaa dilay ma jira aniga hadda ida igama dil laakin riyo riyo iga dil ma garatay ilaa lix neef lix neef ilaa goorma
ilaa yani laba beled gudahooda okay marka maxaa kula tacaashaa
adigu ogas iyo waxaasaan ku dhudhuftaa ma garatay ogas baa lagu dhudhuftaa ogsadan ba daawadan ogsada la dhaho ogsada ogsada tatarskrinka ahaa taasaan ku dhudhufanaa markii aan qandha ku aragnaba wax dhakhaatiira ma u sheegteen arrintaasoo wax tala ama idin siiyeen ha waa usha waa dhakhaatiirta yani gurcaal baa kala hadlnay doctor talebaan baan telefonkiisa haynay oo aan la hadalnay marka wuxuu yidhi ogastaasi maaragtay markii aad qandha ku aragtiin diida ma garatay oo ku dhufta marka isagaa idinkula teliyey markaad calaamadaha u sheegteen inaad saa yeeshaan ha calaamadaha markaa usheegnay haasaan kula tal haasaan sii ha oo weliba wuxuu yidhi xoolaha kala sooca markii neefka jiran iyo neefka maaragtay caafimaadka kala sooci yidhi ma garatay midka hawada u socotana yacni waxaad marisiin buu yidhi neefka caafimaadka qaba masa yacni neefka neefka jiran saa ma yeeshay adigu
ha ha ha markaas dambaaba xoolihii kale xoolaha kala socmeenba okay marka hadda intee neef buu ka hayaa aad dhinac u socda
adigu hadda ilaa baakiisa toddoba neef baa hadda yani gaarigu saa toddobadiina way ka caafimaaday hadda deegaankaaga wax roobi ma ka de'een may may waxba rooba kama diin waxba kama diin walaale halka biyaha adhigaaga intee bay u tahay hadda hadda waxay u tahay waa afarqad wey maanta waa afarqad maalmood buuta intee maalmood ku waraabisaa ilaa shanta ku waraabinaa shantada iyo shanbadkaasaa lagu waraabiyaa maaragtay xilliga aad u kulul ma garata marka shan ka aw badan laakiin toddobaad iyo waxaa sugan jiray shan ka badan ma qadi karo miya hadda
ma qa- ma qa- ma qali kara ma qali kara shantaaba ku adag ba weliba aniga waxa waaye aan dhalin waayo laakiin midka dhalay saddex beri baa lagu waraabiyaa maxaa ugu wacan marka inuusan shan maalmood ka badan qadi karin iyo maalmaha yar waa awoodii baa ka dhamaatay xanuun iyo yacni abaartii Ah, okay oo sabarkiisa een, aan waxba aysan ku jirin Mm, aan waxba ku- ah, waa gartay deegaankaaga goormaa roob ugu dambeysay dayrta dayrta oo dayrtii waad hesheen roob Mhm.
hadda marka biyaha xaggee ka heshaa hadda yani tirada laba gelin xilligaa motor ayaan ka dhaansanaa ma garata intee bay u jirtaa meeshaad degan tahay yani adigu babaxay u jidhaa adigu hal saac kale laga socdaa oo ka- dhaanku intee buu kaaga socdaa
daanku adigu waa isla uu soo uu soo hafsanaya cirku iyo daruur ma leeyahay oo markaad dee saadaashiina iyo wixiina aad fiirisaan maxaad is leedihin maxaa maalmihii filanaysa hore saadaashu waa maalmihii hore saadaashu waa fiicneed oo raad iyo waxba codcodnay laakiin hadda xoogaa hawadu waa isbedesay waa isbedesho dabayl bay keenta ma garata haye laakiin maalmihii hore cur curcurinayo maaragtay daruur xoogle ay saaran tahay laakiin hadda wuu wuu kala qaaday dabaylna wuu keena hadda marka hadday dabayl timaado yacni saadaal roob ma jirtaad leeda
waa yasta
maxaa marka kuu qorsho ah haddii gugaba la waayo oo kale ha waa run ilaahay baa horta raxmadda haya laakiin haddii guga la waayo maxaa kuu qorsho ah maxaa qorsha hadiin xoolaha magaalada wixii baktiin wixii baalkii isheeg wixii joogana in magaala laga soo dhaweeyo meel raashin wax laga siin karo in la keeno ma ahana wax kaloo qorshaa ma jiro baadiye yacni isku bixin maysa moogta oo asaga raashinkiisii iyo dadkii raashinkiisii midna wax isbixinay ma marka inaad magaala kasoo ag dhawaatid magaalo waa iska laablaab badan tahay baa muhiim ah kaasi wuxuu ahaa cabdiwaahid axmed oo ah nin xoolo raacato ah oo ku nool waqooyiga degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud haddaba haddaad tahay dadka xoolaha dhaqda fadlan aad doonaysana inaad barnaamijkan ka qayb qaadato wixii xanuuno xoolaha aad ku aragto ama aad rabto inaad nala wadaagto sheeko ku saabsan dhaqashada xoolaha ama noloshaada fadlan nagala soo xiriir lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban adoo codkaaga noo duubaya anigoo maxamed xasana ayaana barnaamijka idiin soo saaray waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
moolcaashaqiyo mushadaha badan dhex qabuursanahay niski maalayo ninka nacausay mulowaka moolcaashaqiyo mushadaha badan dhex qabuursanahay niski maalayo ninka nacausay mulowaka adiguna marwoy waxaad maaqan tahay mooyiye moogi adiguna marwoy waxaad maaqan tahay waa mooyina miska reerka iyo misha degantahan ku dulmeeraya wax kastoo macaan iyo malaabshinaad ila mida
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahertis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada